maqlay oo arrintu ay tahay in waxa laysu ijaazayna wixii la warinayay anna markaa la adeegsado loo isticmaalo cibaaradii ama siiqadii laga dhigay ana fulanan akhbarahu bal taasi ma dheera intaas buu yihi oo bal taas laqbadan ku laabmaya intaan qaybaha kala gaarin waayo wuxuu badankood waa istilaaxaad laakiin kol hadday kala googo-ayin oo adyaadi dhici karta baydku inuu wax gooniya ka hadlayo baydkii dambena haddana isticmaal ba siiqo kale uu kaba hadlayo isma raacraacin kareen wa bacduhum culimada bacdigood ataa wuxuu la yimi ijaazo markay noqoto isagoo wax ku wariyey bilafdin lafdi buu la yimi muhimin iyada haddaan eegno baydka idinmana xarakaysneen waxa weeyaan waxa wa miinta waa la iska sukuuminayaa waayo miinta dambe ee shadriga dambena way sukunsantao wa bacduhum ataa bilafdin muhim iyo famaa salim laakiin imaka dee caadigiisii baan u aqrisaa inaad muhimin kumootiinayo si muraadka iyo ujeeddadu ayd si ka duwan dee laga fahmayo oo maxay ah xaysu qaala wahwa ama shaafahanii fulanun kataba lii hadday dee yahay ijaazadu ijaazo malfuudo ah kataba lii fulanun hebel baa iisoo qoray hadday ijaazadu ay ahayd kitaabo ahayd famaa salima kama nabadgelin halkan inkaar iyo ictiraad ama ihaam inuu meesha jira iyo daraf tadliis kama nabadgelin oo sababtuna shaafahani iyo kataba lii dee wax kale ayaa loo isticmaali jira oo lagu yaqaanay waqad ataa waa la yimi bikhabara ficilkaa khabara alawsaaciy oo macnuhuna ma khabaro kelimahade waa khabaranaa fulan isagoo yidhaah ama khabaranii fulanun fiiha fi lijaazati ijaazadiisu u kala farqiyo ijaazadiiyo qiraadiyo qiraadina wuxuu ku daayaa khabaranaada walam yakhluq kama marna kaasna min anisaaci oo xaggii luqa ahaan iyo istilaaxaanba labadii taas dee ma waafaqsana ama de waxa weeyaan farqi uma dhexayn labada dhicba walaftu anna anna laftigeeda oo nidhi waa sheekaagan adugu aada wax ka maqashay cidda ka sarreysa marka ijaazadu ay markaa ay iyagu wax ku wariyeen ee sheekaaga sida kale caadigaad ugaba qaadatay anna laftigeeda ikhtaarahu waxa doortay ama se cid kale kasoo naqliya waayo saasay idhaahno maha doorasho un ima ama waa doorashadii bay ahayd ama xikaayadii bay ahayd alkhabaabiyu khabaadi xamd wahwa lafdiga anna oo la isticmaalo maca alisnaadi maca samaaci lisnaadi isnaadka maqalkiisa sheekha laga maqlay wixii isnaadka ku xigayna laysu ijaaseeyey taamaceeda nooc yar maqal waa jira nooc yar ikhbaar waa jira lafdiguna kollay ikhbaarkaas iyago anadana ay keenaysa ama lagama fahmaye marka hore ijaazo lagama fahmayno duktiraabin waa mid dhawi saaxiib macnaha waa dhawiya kaas kama sii dheera kaa wuxu uhi raximah llahu tacaala wa bacduhum culimada bacdigood ykhtaaru wuxuu dooranayaa fi lijaazati ijaazada wuxuu dooranayaa lafta amba'ana wey amba'ana oo la yidhaaho laftigeeduu doortay ka saaxibi lwijaazati kitaabka alwijaaza la yidhaah sidaa ninkii lahaaba weeye ama sheekii lahaa taasba weeye wakhtaarahu lafdiga amba'ana way isku ansraacina kuwani amba'ana laftigeeda waxa doortay alxaakimu xaakim baa doortay waa damiirkan ikhtaarahu waa amba'anaada amba'anaada waxaa doortay alxaakimu xaakim fiimaa wixii sheefahahu sheekiisu uu kula hadlay ee isaga bilidni ijaa mushaafahatan maserkaaba iska raaciyon shaafahahu wixi uu sheekiisani kula hadlay isaga mushaafahatan la hadalba ama dee mushaafahan bilidni ijaazo uu ijaaseeyey iyo idan uu idmay bacda cardihi intii uu bandhigay ee cardigii munaawalo uu la yimid dabadeed taas buu doortay wastaxsanuu culimadu waxay fiicnaysteen oo wax mustaxsana oo wanaagsan ay ku tiriyeen musalaxan musalax oo lilbayhaqiyi bayhaqi isaga u sugnaaday oo isagu isticmaalo waa maxay xaysu yaquulu amba'ana waxaa noo waramay fulanun ijaazatan ijaazahaan buu noogu waramay fasaraxa markaa ijaazadii buu caddeeyey amba anaa keliya kuma kaafsoomine laftigii ijaazuu raaciyo sii waaqicu ahaa ayuu caddeeyey isagoo istilaaxii mutaakhiriintana isticmaalaya ama laba imanaya halkana muxuu inoogu sheegaya waa lafdiga ambana guud ahaan saddex bayd oo wuxuu leeyahay culimada bacdigoodu waxay doorteen oy ijaazadii u doorteen ambana hadda waa raggii mutaakhiriinta ahaa waayo quruntii hore sia qarnigii koobaad iyo labaad iyo amba anaa iyo dee aqal saddexaadba amba anaa iyo akhbar anaa wax farqiga udhexeeyaa ma jirto luqa ahaan hor isticmaalkoodana wax keliya isaga wada isticmaalayan raggii hore mutaqadimiinta ah laakiin ragga mutaakhiriinta bal qarnigii afraad iyo markaan sooba gaadhno ayaa amba ana waxay u khaas yeeleen boy oy doorteen in loo isticmaalo ijaazada oo markaa haddii uu yidhaaho shaksi anba ana fulaan isagoon wax kala raacin macnuhu qolooyinkaa istilaaxan leh waa ijaazo bal weliba istilaaxaasi markii dambe shaayic buu noqday uu faafay oo ragga mutaakhiriinta aad buu ugu badnaaday markaa raggaa doortay waxaa ka mid ah alwijaaza fii tajwiizi lijaaza wargu hayo kitaabka in la hayo waa ninkan imaka uu dee kitaabkiisoo agtooda mashhuur ku ahaa lagu yaqaanay uu ku kaafsoomay inuu uga tiiriyo uu yidhaho ninkii kitaabkaa lahaa waa kitaab markaa had iyo goor markay cibaarada ka cabiraan nin dee kitaab macruufa oo mashhuur oo la yaqaano oon dee uma baahnayn o imaka haddaan nidhahno saaxib alminhaaj oo kale minhaaj shuhradiisa iyo macrifada ayaa in sheekisii laba sheego lagama marmi karaa de waa nawowi baa la odhanaya marka adigu se imaka war uma hayo kitaabka xataa imika in lahayo in la madbuceeyo taas macrifo umariye wijaaze kitaabkaas la idhaah waa kitaab haddaba ninkani waa nin mutaqadima gees marka laga eego oo qarnigii afraad nihaayadiisii buu dhintay casharka intan aan soo bilownayna waa inoogu sugnaayo markii aynu abyaaddii ugu horreysay nu casharka soo marnay muxuu yihi markuu sheegayay in shardiga ijaazada wainamaa tustaxsanu lijaaza min caalimin bihi waman ajaaza daalibu cilmin walwaliidu dadakar waliidkaa aynu halkaa ku soo marnay weeye waana fiican lahaa waa inoo soo celin doonaayo waliid ibnu bakri baa la yidhahyo waa nin reer andalus ahaa isagii buu imaka halkan saaxib alwijaaze ka cabiro waayo kitaabkiisa ay hadallada ay baabkan aan haynoo dhan kaga soo naqlinayaan waliid waxa weeye waa kitaabkaas oo waayo ijaazada ayuunbuu kaga hadlay oo alwijaaza fi tajwiiz lijaaza la yidhaah bal haddii a la yidhaaho iyadoona inaga dheerayn insha allah casharada soo socda ama cashar ama laba un dabadeed ayaa wuxuu ka cabiri doonaa haddana ka cabiri doonaaba imaka halkan ibnu bakrin oo kale oo kolla eg in waliid buu imaka yidhi halkan saaxibulwijaaz ayuu hore u yidhi saaxibulwijaaz u yidhi markaa kalena magaciisa kale ama de ina bakri buu odhan doonaa kolba wasanku si u qabto waana isaga un waa nin keliya haddaba waa waliidka aan soo marnay maalintaa dhawedan kolley waktiguu dhintayana aan soo sheegay kaa weeye saaxibulwijaazo isago kitaabkiisa wuxuu ku doortay amba'na in la isticmaalo bal markii dambe shaayic bay noqotay way badnaatay oo shay mashhuura oo mutaakhiriinta agtooda mashhuur ku ambana iyaga maha ragga hore hadday fahamkooda ku jiraan waa iyaga markay asaaniidooda ambana ku jirta dhow iyo sheekada ayay dee noqotay mid loo yaqaan xaakimna wuxuu leeyahay xaakimna isagu aad bay isugu dhawaayeen dee aadna way u kala dheeraayeen oo walow bacd kitaabkan kuba arkay sida wuxuu dee kaba dhigay welid inuu sheekh xaakim u ahaa wax weyn oo xagga da-da marka la eega wafaadkooda haddaan ka eego u dhaxeeyey may jirin oo qarnigii afraad madax akhirkiisii hadduu weliin dhintay xaakimna qarnigii shanaad madaxiisi unbuu dhintay afar boqol iyo shantii oo xagga aad bay isugu dhawaayeen aadna way u kala dheeraayeen mooye cibaaradu inay dee bal haddaba waxa weeyaan waa isla wakti unbay ahaayeen xaakimna isaguna wuxuu doortay oo weliba uu yihi waa si aan mashaayikhdeyda ka soo gaadhay ku ogaa mashaaikhdaydu inay laga imin jiro had iyo goor cibaadadaasu isticmaala bima cahibtu calayhi mashaayikhi wakaan mashaayikdeydii ku arkay ku ogaa inay la yimaadaan oo isticmaalaan isaguna uu doortay ijaazadii haddii ay tahay mid lafdiga ay tahay waa taa weeye makashaafahu tuuga wada hadday ijaazadu lafdi tahay oo sheekhu lafdi ahaan uu ruuxii u ijaaseeyo dee uu markaa isagoo dee uu u sheegay uu yiha waxaan ku ijaaseeyey kitaabka ama axaadiista arrintuna ay ahayd ijaazadaasi de waa bacda cardi ujeedada cardigii munaawalaa jira kitaab baabu ula yimi saynu soo marnay sheekii waa tusay uu eegay markuu hursaday inuu axaadiistiisii tahay buu yihi waan ku ijaazeeyey oo cardigiisaa dabadeed hadduu sheekhu kula hadlo oo ugu dhawaaqo ijaazadii inuu odhanayo amba'ana inuu taa odhanayo taas buu doortay oo bal markaas waxaw ijaazadu hadday dee qoraal ahayd oo uu isagu waxa weeyaan uu sheekhu markaas aanu afka uga ijaazayne uu qoray uun iyada taas xaakima isticmaalayo ama muu dooran ee ijaazadii lafdiga ahayd bal markaa taas buu odhanayay ambani isaguna uu doortay ama bayhaqi oo kaleo tilmiidkii xaakim ahaa isilaax buu leeyahay culimadna ay fiicnaysteen oo mid fiican ay kuba tiriyeen sababtuna waaqic iyo sii jirto hagaag u cadaynaya oo muxuu isticmaalay markay ijaazo noqoto amba'naadii waa ilaaliyey isilaaxa mutaakhiriinta noqoto uu la yimi amba'naa buu yihi laakiin amba'naa kuma dayin oo istilaaxoodii un kumuu kaafsoomine wuxuu raaciyey inaan loo qaci amba'naa ijaazatan ijaazatan buu raaciyo markaas si waaqac ahaydna wax sheegayo oo ahreecdigu warramitaankan inuu yahay mid ijaazo ayuu raaciyo culimaduna markaa inay xaaladii hagaag loo caddeeyaa kuba sugane taasay ku tiriyeen mid mustaxkamay inay tahay intaas weeye abyaaddan waxay noogu sugan oo wuxu uhi wabacduhum barhkood yakhtaaru wuxuu dooranaya fi lijaazati ijaazada marka wasanka haddaad doonaysa ina ku hesho haddaadna ta'da ma aqraysaane waa sukuuminaysaan habay noqon anba'anaa lafta anba'anaa buu dooranaya wadalika ka saaxib alwijaaza sida kitaabka alwijaaza la idhaaho fii tajuiz rijaaza ninkii lahaayoo kaleo weliid ibnu bakr wakhtaarahu waan u doortay lafdiga anba'naa khtaarahu anba'naada waxa doortay alxaakimu xaakim ayaa wuxuu u doortay fiima wixii laakiin shaafahahu waa ninkii sheekiisa ah uu kulaba hadlay bilidni idan iyo ijaazo uu ijaazeeyey bacda cardigii intii u bandhigay dabadeed waa cardigii munaawala ee u keenay uu arkay ee uu egeegay dabadeed wixii uu ugu dhawaaqay ee uu kula hadlay ijaazo ahaa ee lafdiga ahaa ayuu isticmaalay anba'na shaafaha u bishaafahatin waa masarkii dee ficilkaasumueska wastaxsanuu culimadu waxay fiicnaysteen oo wax fiican ay ku tiriyeen musalaxan oo lilbayhaqiyi u sugnaaday oo maxay wahwa anba'na ijaazatan ama dee waxa weeyaan xayse dee isagoo yidhiba anba'naa ijaazatan oo fasaraxa caddeeyey alifta saraxa waa lilidlaaqa ijaazadii oo wuxuu caddeeyey ijaazadii isagoo istilaaxii mutaakhiriintana haddana isticmaalay oo an akhbaranaa iyo xadasanaa odhane anba'naa yidhi oo istilaaxii mutaakhiriinta sia saaxib alijaazaya dee wixii markii dambe istilaaxu shaayic noqday laftigii ijaazana waa raaciyo uu caddeeyey si waaqacayd markaa taasay culimadu wax mustaxsana oo labsi ku sugnayn ihaam kuma sugnayn waaqaci caddaynaya ay kuma tiriyeen وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه شك وحرف عن بينهما فمشترك بول وبعض من دجبركو تأخر دنبيي وابن صلاح وكلا يقرني لحد ولو مركا أي بدنيد هذنا وحويا آد أمي هجاج دجن أو أمي سقناني مركي دنبي ee qarnigaa toddobaad iyo laba soo gaadhay ama qarnigii dhexaad lasoo dhaafay waxay noqotay isilaax caama ama de wax shaayicay noqotay oo markay isticmaalaan ragga mutaakhiriinta asaaniidoodi haddaba dadkii iyagu dambeeyey bacdigood isticmala wuu isticmaalay can ayuu isticmaalay lafdiga can ijaazatan ijaaze ahaan buu isticmaalay waxaan filayaa de imaka halkan arrimaha sida isugu xidhan buu inoogu soo celiye halkii tadliiskii iyo markaan haynay balcartu itisaal inay keenisay inaanay keenahayn oo aynu soo aragnay cancanadii halkii mucancankoo kale sayf baynu ku soo aragnay uu leeyahy zamankeenan waxaa loo isticmaalay canta ijaaza loo isticmaalay oo wahuwa bimasli maa qaban waa kii lahaa markaa laakiin waa nooc wasli iyo mawsuulnimo nooceedna waa mudan yahay oo xaqiiqu kuba yahay bay saasaa jirtaynu hore usoo marro a u laabmi kartaan kitaabkaynu kuba soo marray maca sharaxiisa waana kii une maanta wuxuu soo celiyey taa hore haddii itisaal iyo itisaalaan lagaga hadlayay halkan bal dee alfaadihii ijaazada loo isticmaalaya meesheedii taala iyo bal markaa taas buu usoo celiyey oo wuxuu leeyahay waa waktiyadaa dambe bal qarnigii lixaadna waa badnaa markii dambena hagaag buu u degay istilaaxu u sugnaaday waxay u isticmaaleen can ayay ijaazo u isticmaaleen cantuna waa xamaaha adiga sheekaaga inaad dee can fulan odhanayso ood saa kaga warinaysa maaha sheekhaagii can fulanin taas ma waa shee sanadka dhexdiisay dhacaysay oo hadduu yidhaaho akhbaranaa fulanun can fulanin eeg akhbaranaa fulanin ama xadasanaa fulanun can fulanin markay dee ijaazadu ay man fawqa sheekha ay tahay ee sheekaba wax loo ijaazeeyey ama cidda kasii sarraysa ay tahay ayay can u isticmaaleen oo halkii dee ijaaza lahu fulan iyo waxyaale ay kaba odhan lahaayeen ama amba'nadii iyaduna badnayd ay kaba odhan lahaayeen ayay halkaa can dhigeen oo akhbaranaa fulanun can fulanin oo halkii ijaazada taasay isticmaaleen markii dambe laakiin wixii kol hadduu noqday dee waxa waktigaa hore ee aanu badnayn isilaax khaasa u ahaa ruuxii waa lagu inkirayay markii dambe raggii mutaakiriinta qarnigii toddobaad iyo sideedaad iyo wax dee caama uu iska noqdo aftooda mutacaaraf ku ah wuxuu noqday waxaa dee caadi isilaax ay leeyihiin oo ay tahay ruuxu inuu ogaado uun oo iska jiro un asaniidaas mutaakhiriinta raggood sanadkooda inta dhow waxa kuba sugan canaha kuba sugan inaanay ahayn cantaynu kuba soo maray halkii cancanada ee itisaal iyo lahama itisaal baa mise waa inqidaac iyo waxyaalahaas eh ay tahay imika halkan ijaazo baydkana hore aynu usoo aragnay si aan soo sheegayo bal taaba weeye oo intaas bacdigood taasay isticmaaleen marka laakiin muxuu inoo raaciyey sheekhu bal hadday dhacdo sheekhaagii waxbaad ka maqashay sheekha sheekhiisuna dee meeshii maqal uu wax ka maqlaa jira laakiin shaki uu ku jiro oo sheekhaagii baaba shakisan oo ka shakisan inuu maqal jiray laakiin wuxuu hubaa horta in ijaaza ay jirtay waa hubaa shakina waa kaga jiraa bal inay samaacba ahayd marka suuradaas oo kale ay tahay ee ijaazadiina la hubo samaacna shaki uu ku jiro oo kale taasna iyaduna way u isticmaaleen cantaa way isticmaaleenba oo kale oo cantaas oo matalan iyadoo dee ay tira xadathanii fulanu can fulan oo kale isaga sheekaaga naftiisu samaac waa filayaa oo shaki baa ka galay samaaciisii laakiin ijaaza waa yaqiin inuu sheekan ijaazo kaga qaatay samaacna oba kaga shakisay oo waa samaacna suurtagal marka ixtimaalkaa uu jiro samaac iyo ijaaza labadiiba meesha ay ixtimaalayso oo midna la hubo kii kalena shaki galay oo laleeya malaa waa jiray laakiin aan la goynahayn taas oo kalena canta way u isticmaaleen oo markaa cantii maxay isticmaaleen laba arrimood midi waa ku horeyn soo marro markaa dee iyada haddaan wada tatabucnacan wixii loo isticmaalay mutaqadimiinta oo kale iyo way kaba badnaanaysaaye midi waa wixii ijaaze ahaa ee caadiga ahaa midna waa samaacii shaki galay laakiin ay jirtay inay la socotay ijaazo lahuba samaacii shaki galay ay la socotay ina ijaazo lahuba taas oo kalena canta way u isticmaaleen oo markaa sidaa daraaddeed lafdigan can samaaci ijaazadii iyo samaaci markaa shaki kuba jiray ayuu ka wada dhexeeya bal taas buu inta dambena uu kuba sheegay ama bukhaari waan arki doonaa wuxuu yihi wa bacdu man dad barhkood ta'ahara dib dhacay oo dambeeyey waxa weeye in bal markaa wahiya qariibatun liman maya wahiya markaa cantu qariibatun mid u dhow weeye liman shaksi samaacuhu maqalkiisa min sheekihi sheekiisii wax ka maqlay yushaku la shakeeyo fiihi dhexdiisa laguma shakeeyo halkaa shaki galay oo haddii waa taan soo sharxay baa arrinku siuu yahay markaa waa xarfu can lafdigan ama xarfigan can baynahumaa waa samaac iyo ijaazadii markaa waa baynahumaa bayna samaaci walijaaza fa mushtarakun fad iska zaa-ido weeye kale xagga hoosena sheekhu waa ka hadlayaayo fadu khabarkii bay gashay buu leeyahay calaa ra'yi ilkisaa'iy laakiin qolooyinkii kitaabka iyaguna la sharxay waxay leeyihin maha sidaas ciraaqi oo kisaa-i maha ninka ra'yigiisu saa ahaa qalabna way noqon kartaaye akfash baa taa qabo oo ujeedadu dee meelo kooban ayaa fa'du ay khabarka gashaa oo dee labadii markaa ay noqotaa halkana meelahay gelaysay ma aha akfash baa qaba inay geli karto laakiin kisaa-i maha sia sheekhu kaba cabiray oo bal waxa weeyaan haddaba xarfigii can baynahumaa mushtarakun waa mid la wadaagsanayo baynahumaana waa bayna samaaci walijaaza waxaan filayaa alfaada waa kaan sharxay waa laqbadii un oo wa bacdu man ta'ahara istacmala wuxuu isticmaalay can ijaazatan ijaaza ahaan waana ijaazadii dee sheeka sheekiisa iyo ama wax ka dambeeya wahya lafdigii canna qariibatun mid u dhow weeye xaggay ugu dhowda waa isticmaalan dhe markaa dhe qariibatun isticmaalan xagga isticmaal la isticmaalo oo can la isticmaalo markaa waa u dhowdahay waana mala isticmaaleen liman shaksigii samaacuhu maqalkiisa min sheekhi sheekhiisii uu ka maqlay xadiidkan ama kitaabkan yushaku fiihi lagu shakeeye laakiin la hubay ijaazadiisa sefa macno shakigu ku jiray taasna in can la isticmaalaa iyadna way xagga isticmaalka way u dhowdahayba waxarfu can markaa xarafkan cani baynahumaa bayna asamaaci warijaalka fa mushtaraku mid la wadaagsanayo wey bal beydkii umuurahan inooguma dambeeyo sheeku aada u dheereeyo haddaa dee munaawalada intan aan kaga soo hadalay abyaad ah iyo abyaada kuma sugan ee munaawale iyo qaybaheeda waxyaalaha raacaya alfaadii adahayde alfiyada suyuuday farqi aada weyn baa udhexeeya haddaad yar muqaaranayso isbaal dhigtaban وفي البخاري kتاaبka بخاaري waxa kuba sugan قاaل لي oo kتاaبka بخاaري waxa meeل kusoo نoqنoqda قاaل لي فلان welibana waa بخاaري baa استعمaaلaya ninkan uu leeyahy قاaل لي فلانna waa nin sheekiisa e waxa badnayd isagoo xadaثnي yidhaaha ama aخبرnي isaguna ma kala فرقiyo xadaثnي aخبرnي ama umama سمعت lakin قاaل لي yani aad u badnaanin be kitaabka way kusoo noqnoqotaa meelo kala duwanna way dhacday isagoo bukhaari yihi qaala li fulan hadda ogowna ee kitaabkii haddii aan aada u raacanay waxaan soo aragnay halkii tacliiq iyo kuba soo aragnay marka bukhaari oo kale qaalo keliya yidhaaho oo kale ma sheekiisiina uu yahay ninka wax kaga soo naqlinaya ma mucallaq ba oo kale mise ma aha taas waynu soo marnayo bal dee hadal aan kuba soo marnay in iyagoo istisaalkaa kuba xambaarayay oo uu lahaaba qaaladaas waxa weeyaan shaksi sidaasa oo saa bukhaariya kaba soo fushay waxay la mid tahay wamaa caza lisheekihi biqaal afa kadiya cancanatin waa kii cancanada u saaxiibka ah waa cantii bay laba mid tahay oo dee cantiina haddii labadii shardi la helo oo tadliisna ruuxu uu ka nabad galo dee bal meeshii tadliis hadee mee waa idraakna uu jiro ama kulanna uu jiro itisaal baa lagu xambaaraya tana taas baa lagu xambaarayayo xataa aynu soo aragnay bay kخبر المعازف lا تصل بن حزم من المخالف xadيثkii معاaزفta oo kale ee iبن حزم sheegtay انقضاaciisa صحيiح بخاaريna kuba sugnaa sababtna isago yhi oo qاaل هiشام بن cmاr oo nin sheekhydiisi kamida cibaarada kaga soo نqliyey ayuu lahaa waxba u dheg raadicinin ina xزmiga مkhaaلفka halkaas horaynu qaalada usoo aragno kulle waxaana fiican inay umuura isku xidhataan sidee uu ruuxu macrifadiisu markay dee abyooyin kala dunaa wixii isku midkaah laakiin ama isku dhadhawaayo kuwa sugnaa isu keeno ee uu isla fahmi karayo in midla gooni u fahmin kolley dee markaas baa macrifadiisu ay fiicnaanaysa ay soosnaa ayaa ma sugnaanaysa ama haddii mid kastaba gooni ahaan oo dhici karta hadhow ama isugu kaa xidhnaanba laga yaaba in nooc tacad halkaa waa tii lagu sheegay halkana maxaa looga jeedaa tirayn haddaba bukhaari ayaa waxaa meelo kala duwan buu qaala li fulani waa sheekiisii markaa muxuu yihi fajacalahu wuxuu ka yeelay meelaha qaala lii uu bukhaari yidhi eg waa meelaha qaala lii bukhaari yidhi xiiriyuhum culimada ama muxadisiinta koodii xeero meesha la yidhaaho iyo magaaladii macruufkayd loo nisbeeyey waxaan filayaa in khaa-idiinta lasoo maha masaxa khada waa xeero weeye nisbado xaadna way kasirsan tahay xiiriyuhum culimada koodii xeero loo nisbeeyey ama muxadisiinta ninkoodii xeeriga ujeeda waa nisbadiisii waa nin abu jacfar axmed ibnu xamdaan la yidhaaho ala mustakhrajan saxiixa muslim kaloo caalim ahaa in zaahido caabidana ahaa isagiyo awlaadiiba waa ninkaasba weeyo horeeyey ayaa muxuu kaba yeelay alcardi walmunaawala cardi iyo munaawalo oo ninkaas caalimka ah ee caabidka ee zaahidka ahaa ayaa wuxuu ku tegey meel kastoo bukhaari qaala lii yidhaahaba cardi bay ahayd oo ujeedada markaa wuxuu qaala lii bukhaari u yihi inu xadatanaa halkan odhan sii caadadiisayd ama waxyaalihii kale lamidka ahaa wuxuu sheekhan kaga qaatay cardi oo waaba u bandhigayo sheekina dee waxa weeyan waa kaa uga ijaazeeyey taas buu kaba dhigay meel kastuu qaala lii bukhaari yidhaaho oo uu sheekh sheekyadiisi kamida taa kaga soo naqliyaa arrintu waa cardi iyo munaawalo oo wixii uu cardi ama munaawalo bukhaari ku qaatay ayuu qaala li uu isticmaalay taas buu yihi laakiin de arrintu taas culimadu kumay waafaqin taas waxaanay kaba cabiraan inuu xiiritaan la gooni noqdo keyrkii ku khilaafsan yahay waxaana uu xaafid ibnu xajar kollay meelo fatxulbaari kamida oo ajsaa kala duwan ah oo xataa ka koobaad iyo ka tobnaad iyo kuwo kaleba ay kaba mid yihiin way soo noqnoqotaa qaala waanu kaba hadlaa hadal buu ku leeyahay dee kitaabkiisani waxa weeyaan nukadkana hadal buu ku leeyahay waana tan raggii talaamiidiisa kitaabkan aan hayno sharxay waa zakariya alansaari iyo sakhawi isku cibaaray ahayd ma garan kara ka cibaarada leh laakiin dee waxa laga yaaba alfaadu waa isla mid oo kullay mala mid ahaan ayaa u horeeyeen ayaa waxay kaba cabiraan sheekoodi markii uu tatabucay waa si isagoo kaba cabiro dee fatxubaari iyo de amataas istiqra istiqra waxaa la yidhaha marka dee juziyaadkii masalada kusoo aroordho dhan aada wada tatabucdo cid aragto siinay dee si ku yimaadeen istiqraasna hadduu mid taama yahay ujeedadu wax kaa hadhay markaa aanu jirin daliil buu noqdaa cad oo dee xoog ayuu noqonaya haddii laakiin istiqruu markuu naaqis yahay bal markaa dee waxa weeya weli dee nuqsaantu way kuma jirtaa de wuxuu leeyahay markaan bukhaari aan tatabucay muxuu tatabucay meelihii uu saxiixiisa qaala lii ku yidhi saxiixiisa un maahae kutub kalena waa leeyahay wuxuu eegayna haddana kutubtiisa kale xadiidkaa naftiisa markuu warinayay cibaaradu isticmaalay cibaaradu isticmaalay marka la eego axaadiistii uu qaala lii isticmaalayna xaaladoodo dhan buu yar diraaseeyey marka wuxuu leeyahay tii istiqra ahaan ugu sugnaatay bukhaari qaala lii laba arrimood mid buu isticmaalaa maaha cardi iyo munaawalo oo isagu siduu tatabuciisii ku helay laba xaalo mid ahaan buu isticmaalaa xadiidkaa maanta uu warinaya inuu mawquuf yahay daahir ahaan xataa xagga xukunka marfuuca kaba ahaado oo taas iyada markaa qaala lii fulan buu isticmaalay si axaadiistii kale ee daahir ahaan mawquuf marfuuca ahayd uuga duwo oo markuu daahir ahaan mawquuf yahay xukm rafci aba lahaadee waxyaalaha mawquufaadku kitaabkiisa iyagoo sanadkoodu dhan yahay anu dee sida u badan iyagoo aan diraasanada aanu soo aroorin uu sanadkiisa ku soo arooriyo markaa qaalaliibu isticmaalaan arrinta labaadna waa marka sanadka xadiidkaas nin aan shardigiisii gaarsiisayn oon buuxinahayn uu kuba sugan yahay oo macnaa sanadkan wuxuu laba yimaama xadiidkan uu warinayaa mutaabacad iyo fawaahid uu yahay ujeedadu kitaab xadiis usuushi aan ka mid ahayn cid marka la eego gaar ahaantiisa aan loo xujaysanin sanadka ay ku sugan tahay laakiin dee nin aada u daciifa maaha ma dacfigiisu adag yahayo shaahid buu noqonaya taabic buu noqonaya waxbuu xoogeeyaa ama sidaasu ku xoogoobaa marka cidtaasi sanadka ay ku sugan tahayna qaala li buu isticmaala welibana wuxuu arkay xaafid ibnu xajar isagoo qaala li saxiixa yidhi oo kutubtiisa kale ama taariikhta ama meel kale halka naftiisii ee xadatanaa taalo ayuu arkay oo iyadna ay taalo bal markaa oo dee tastaas oo wuxuu soo arooriyaa umuuro ay dee meelo kale oo intuu qaala lii saxiixa ku yidhi meelo kalena xadathana uu yidhi nafteedii saa daraaddeed cardi iyo munaawaro maaha laakiin watani waa si imaamkaas abu jacfar axmed ibnu xamdan uu isagu ku tegay ee uu yidhi adigoodna ay ku kaabsoomeen saas kollay hadal intaa ka yar dheerna halkii hore qaalada ayaa barkood ay yidhaaheen waa tadliis iyo si ibnu mandah iyo ayay inoogu sugnayd canancanadii ama tacliiqii haddaad dib ugu laabantaan sharaxa waxyaala ziyaadaa kuma sugnaa intaa weeye wafi lbukhaariyi qaala lii ayaa ku sugan saasade wafi lbukhaariyi kitaabka bukhaari maxaa qaala lii baa ku sugan waa intaa waa hadal dhan markaas oo haddii dee qaala lii iyadoo iska wada socota lafdiga aan eegno de waaba ficile laakiin jumla ahaan eegno lafdigeeda oon muntada ka dhigano fi lbukhaariyina waa khabarkii buu inoo noqonaya fajacalahu wuxuu ka yeelay kolay marka aan beydka ku inshaadaynana fajacalah ayaan odhanaynaa walmunaawala laakiin fajacalahu wuxuu ka dhigay xeriyuhum culimadan xadiidka ninkoodii reer xiiro magaaladaa loo nisbeeyey lilcardi walmunaawalo wuxuu yihi waxaa kastuu bukhaari qaala la yidhaahda cardi iyo munaawalo ku qaatay alkhamis almukaatabatu mukaatabadii weeye khamisku wuxuu weeye anwaacdii taxamulkee sideedaa baan ku jirnaa haatan intoodii hadalka lahayd waan ka soo baxnay waxaa inoo hadhayba waa dee kan iyo saddexa ka dambeeya ama saddexa inoogaba dambeeya hadal badan ma yeelan doonaan insha allahu tacaala bal waxaa dhici karta kani inuu ugu yarbataba imaka inta yare mukaatabadu waana qismi aqsaamtii taxamulka kamida mukaatabadna waxa weeye ama kitaabadu sheekhiisu xagga hoosaba sharaxa tacriifaan inoogu sugan an yaktuba shaykhu shaya min xadiidihi bikhabdi aw yaamura kayrahu fayaktuba canhu biidnihi sawaun katabahu am katiba canhu ilaa qaa'imin canhu aw xaadirin cindah waa sheekhii inuu qoro axaadiis baa ama wax kaba badan shay adigu xadiidkiisii ama marwiyaadkiisii kamida waa xadiidkiisii marwiyaadkiisii taariif uu leeyahay shicir uu leeyahay ama nadmi uu leeyahay wuxun inuu qoro oo gacantiisa ugu qoro ama uu ruux kale oo dee siqa amro in la qoro oo loo qoro shaksi markaa ka maqano ama beledka hala joogiyo aan majliskiisa jooginoon ama beledkaba aan joogin uu qoro taas baa adigu la ydhaha kitaabo la ydhaah ama mukaatabo la ydhaah bal tii baa waxa weeye iyaduna waa qeyb aqasaamtii taxamulka kamide surooyinkeedii iyo wixii alfaadee la isticmaali lahaa marka la eego cinda aladaa iyo waxa xukunkeedu uu yahay dariiq taxamul ba oo dee saxiixa mise maaha ayuu abyaada inoogu sheegaya bal waxaan ka gaadhno kolley waxa laga yaaba inaynaan wada gaadhi karin ee casharka dambe ay qaybta dambe inoo raaceen uma alkitaabatu kitaabadii oo waa kitaabadii waxa weeya dee sheekh qorayey oo nin kale uu qorayey wax xadiidkiisii ama tacriiftiisii ama nadmigiisii kaba mid eh bikhafi sheekhi kale laba xaalay noqon takunu waxay ahaanaysaa bikhafi shaykhi sheekha qoraalkiisa waana ta saraysa ee sii mudan aw amase biidnihi waa biidnihi idankiisa uu idmay muxuu idmayaa fi lkitaabati kitaabo anhu isaga xaggiisa wax laga qoro nin kale ayuu ufasaxaya u idmaya o odhanaya hebel u qor ama axaadiista qorba yaani loo qorayaa liqaaidin ku maqan walow lixaadirin haddii liqaaidin meesha ay kaba maqanto walow lixaadirin laydhaha macnaha liqaaid waaba kaga kaaftoomi lahayn walow lixaadirna aw lixaadirin baaban iskaga fasiranaynaa ee dee waa wasanku si u qabtay oo wuxuu leeyahay ruuxu maqan oo beledkiiba kaba maqan ama se dee ku jooga yaanu halkaaba joogin be beledkiisii jooga ama taas ayuu uba qoraya bal taas bay horta kitaabkaintani waa tacriifkii walow dee aada yar cibaaradu aani aada usi yar sarayn tacriifku waxa weeyaanu saa sharaxaba kuba sugan sheekhi inuu wax xadiidkiisii kamida isagu qoro ama se kayrkii uu qoro isagoo laakiin fasaxay de idankiisa maha inuu kayrkii iskaba qoru iskaba dire uu isagu uba yeelinayo ama u sheegayo o idankiisii laguma qoro ruux kalena ama ka maqan ama laba joogana loo qoro taas baa kitaabo lagu magacaabaa xuduurkaasi ama xuduur beled ha noqdo ama xuduur meeshaba haba noqdo si u qaato une bal kaas baa kitaabadu ay tahay hadday khada sheeka tahayna aada bay uga sii heer saraysaa ama way ka heer saraysaa markay ruux kale kitaabayto dee ruuxii haddii aanu siqo ahayn ama la garan waayo kolkol bay xadiiska ku cileeyaan oo la yidhaha kaatibkii lama garanayo axaadiista qaar ba arkaysa sia xadiiskii dee nafy albasmal hadduu sheekha khadkiisi yahay iyada hadalkaas ma imanayo bal in la yidhaha dee inqidaac kaliya waxyaala ay kuba sheegaan un mooyeen bal taasba weyo kitaabadii haddaba xukunkii muxuu yahay fain ajaaza hadduu ijaazeeyo macahaa kitaabada maceeda oo isaga waa qoray ijaazuu raaciyay oo ijaazadiibuu la qoray weliba ashbaha wuxuu shabahayaa kitaabkaasi kitaabka waa wixii wax ku qornaayno waa kitaabkii maanta maana awala wixii uu dhiibay sida kitaabkii oo kale ama axaadiisii uu gacanta ruuxan kaba geliy u ijaazeeyey waa ijaazadii munaawaladii ijaazadu la socotuu u shabahaya oo xagguu ka shabahaya waa xagga sixada iyo quwada ayuu ka shabahayaaba aw jaradaha kitaabadii wuxuu ka dhar yeelay ka dhartiray oo ka maran tahay ijaazo uu qoray uun axaadiistii uu diray uun laakiin inna lama socoto ijaazo uu leeyahy waan kuu ijaaseeyey saxatanna iyadana in wax lagu wariya way ansaxaysaa cala saxiixa qowlka saxiixa ah cinda ahli lcilm iyo walmashhuuri qawaayo dee waxa weeya walow aani ijaaza laba socon axaadiistiisan uu qoray sanadkiisiina uu sheegu leeya xadathanii fulan can fulan can fulan ee uuba diray kollay nooc ijaazo way jirtaa oo dee maaha inuu kolley waa inuu ka naqliyo isagu kaba wariyo ayaa diritaankani uu kaba dhigan yahay oo saa daraaddeed xataa ijaazaba haddaanay la socon way ansaxaysaa cala saxiixi walmashhuuri qaala bihi waxa taa ku qowlay oo kitaabada keliya mujaradkaa eena ijaaza la socon dariiq taxamul weeye waxbaa lagu warinaya oo dee waxa weeyaan taasi idan bay kolley dulmisatay waxa saa ku qowlay ayubu ayub waa ayubu sakhtiyaani imaamkii macruufka ahaa taas ba dee sikaar taabiciin kaba mid ahaa maca mansuurin isna imaamkii kale ee isaguna caabidka zaahidka ahaa yidhaaheenba dharkiisa ama surwaalada uu gashan yahay waxa ugu hor idlaada ama dharkiisaba waxa marka ugu horeysa uu ka dhamaan jiray jilmuhu ka dhamaan jiray waa salaadiisii badnayde dee kolba sujuudu u dhacayay ayay intaasi ay dhamaan jirtay intaasi baariyoobi jirtay sao intii kale weli iska caayisay waa nin hadiyo goor cibaado u taagnaa waa nin aada u qiimo badnaayo kolley tarjamo fiican kutubta kule sida taadiibul asmaaga nawow iyo keyrkiiba hoota lagaba sheegay inay inan yaray ayaa been ku tidhi maxay fashay de habeenkiin bay arki jirta malaa sadxiga aqalkiisa iyaday jilaantay u bixi jiray oo waama wakti kale ay tahay o salaad ka tukanaya habeenkii oo dhan oo dee waxay arkaysay un wax meesha ka taagan daynay kollay iftiin weyn iyo waxyaalahaasi may jirin oo aqal la jaar ahaa tir meesha ka taagan oo bergii dambey weydoda jiri maa facalat ilustuwaanatu alatii kan fi daari mansuur tirkii ku yaalay halkaas ustuwaanadii maxay xaggay qabatay maxay marto dee tu ihi daaka mansuura waqad maatay aba mansuur buu ahaayo waa dhintay habeenkii o dhan isagoo meesha taagan oo salaad iyo cibaadada taagan bay arki jirtay u qaadatayba wax meesha taalan adugu bal mansuur iyo ayuub iyo baa taa ku qawliya walaysi layt ibnu sacad isna imaamkaas wasamcaani bal intan kaba gooso in asalkuna wuxuu ahaa asamcaani buu ahaayo ya-dii nisbada taalay waanana aynu horeba usoo maray oo dee qoyskan aada u shahiirkee nimankan dee samcaaniyiinta mala waa ninkii raggoodii hore abulmudafar isamcaani weeye halkii mucancankan aan hore ugu soo maray waxaa ya-da loo gooyey wasankaan qabteen oo isma qabteen wasanku haddii ya-dii nisbadu taalo oo markaa laakiin waxa weeyaan ya-di dee imaka waan iska aqrisanaynayo wasamcaani imaamkaas samcaani waa abulmudafare maha saaxib alansaabe waa ninka qawaadic ladila kitaabka nusuulka madbacaysan leh qad ajaazahu kitaabada ama kitaabka iyo waxaa la qoro waa baneeyey oo isagu waxa weeye inuu wax lagu wariyo iyadoona ijaazaba la socon wa cabdahu waxaanu ku tiriyey aqwa mid ka xoog badan iyo ijaaza ijaazadii lafdi un ahayd ama qoraal un ahayd kitaabadan inay kaba xoog badan tahay buu kuba tiriyey wa bacduhum culimada bacdigood manaca waa manciye sixata daka markii kitaabadu ijaaze aanay la socon weeye taas sixadeediibuu manciyey wa saaxibu alxaawiyi kitaabka alxaawi la yidhaaho waa kitaab fiqiyo fiqiyan shaaficiyadoo kutubtooda ugu waaweyna kitaabkan musani mukhtasarkiisa ee umka la madbacaysan mujaladka la madbacaysan ayuu sharaxu yahay laakiin waa sharaxuu dheereeyey bastiyey oo kitaabkii laatanaye mujalad baa lagu madbaceeyey kollay nuskan ku ogaa maktabadii muntada hadday dee jirto maktabadu nusko dhan baaba taalay oo dee dabcadiisan ah marka alxaawi limaawardi weeye waa maawardi imaamkii la odhanaya wasaaxibu alxaawi kitaabka alxaawi la yidhaaho sheekhii lahaa qadadaca waa jazmiyey bihi bilmanci manciguu jazmiyey bal abyaadaan ku laami doonaayeen kitaabadii waynu suuraysano waan ogaanay waxa ay tahay ee waa xukunkeedii uun weli alfaadi iyo wax kaloo raacsanna waynoo dambeeyano casharka inoogu iman doono dambe marka wuxuu leeyahay haddii sheekhu kitaabdii axaadiistiiba qoro oy ijaaza la socoto iyada taa hadalkama taagna munaawaladii aynu soo marnay ijaazadu ay la socotay ayay xagga sixada iyo quwada lamid tahay ama ay shabahaysaa taa iska dhig oo iyada kalaamkeedu uu dhammaaday laakiin halkan saddexa bayd kalaamka ku sugani waxa weeyaan ninku axaadiistiisiibuu qoray xadiid fulan iyo fulan iyo fulan nin buu u diray ama dee ayuu u dhiibay uun lama socoto wax ijaaza uu leeya waan ku ijaazeeyey taas bal dee miyuu wax ku warin karaa bal horta camalfalku haddii sanadka usugnaado waa baab laakiin imika halkan waxa laga hadlayaa baabka aynu ku jirno oo dhan guud ahaan lagaga hadlayaa waa riwaayadii ruuxaas miyuu dee sanadkaagii intuu kuu galo aad wax kaga warin kartaad can fulan can fulan odhanaysa ama kataba ilaya fulan xadathana fulan ba ama akhbaranii fulan siay barhkood baneeyeen can fulan taa miyaad odhan kartaa ijaazana lama socote marka wuxuu leeyahay qowlka saxiixa ee mashhuurkii waxa weeye ha oo ijaazadii waa waxay noqonaysaa diridan iyo qoraalkani kolley wax kale maxaa looga jeeday qasadku wuxuu ahaa ninkani inuu wax kaga wariye ahay afka yaanu kaga dhawaaqin yaanu uga qorin be markaa iyada waxay noqonaysaa dariiq taxamul oo wax lagu wariyo qorooyinkii yidhina dee waxaa kaba mid ah ayuub iyo mansuur ibnu lmuctamir iyo layt ibnu sacd bal samcaani ayaa wuxuu inoogaba soo naqliyey intuu taa baneeyey ayuu kuba tiriyey ijaazadii caadigeed inuu isagu ka xoog badan yahay taasuu kuba tiriyey laakiin qolooyin manciye baa jiro sidaas saaxib alxaawi iyo qolooyin kale oo le kol haddii uba qoray uun qoraalkaa keliya iyada waxa weeye iyada un wax kagama warin karo oo wuxuu leeyahay waa iyada taasi ama inqidaac baa jiraya say barhkood kuba tegeen ama adugu bal waxa weeyaan un dee kol ina wax kalaa dhici kara kol haddaanu ijaazayno ijaazo laga hayn dee ma odhan karo hebel baan tan kaba kaga warinaya ta intaas weeye inta abyaada inoogu sugan uma alkitaabatu kitaabadii ee sheekh qorayii wax xadiidkiisa ama marw kamida marwiyaadkiisa ama taaliftii ama nadmiyu shaksi kale u qorayay taas dee waa dariiq aqsaamtii taxamulkay kaa midtoo takunu waxay ahaanaysaa bikabdi sheikh sheekha qoraalkiis aya waana tasaraysa aw biidnihi amase idankiisa uu amray dee waxau idmay muxuu idmay fi lkitaabati canhu waa qorid ag qorid xaggiisa wax laga qoro oo ruux kale loo qoro ayaabuu idmay liqaa'ibin ku isagu maqan walow lixaadirin aw lixaadirin amase ku jooga taas oo iyadu waa dariiq taxamul fain ajaaza hadduu baneeyo ijaazeeyo macaha maca alkitaabati kitaabada maceeda ijaazo uu raaciyo ashbaha kitaabkaasi wuxuu shabahayaa xagga sixada iyo quwada maanaawala wixii uu dhiibay shaksi shaksi kale ee uu ijaazeeyeynu soo marnayba ee barkood samaaca ay la simeen aw jaradaha ijaazadiibuu ka dhartiray oo kitaabadii unbaaba taala laakiin ina ijaaza lama socoto saxa kaasna in wax lagu wariyo oo dariiq taxamul uu yahay waa sugan yahay oo waa ansaxaya calى صaxiixa qowlka صaxiixa ee walmashhuuri iyagu dee ah ka mashhuurka ah qaala bihi waxaana ku qowlay isixadiisa ayubu ayuub maca mansuurin iyo walaysi walaysi barhkoodna malaha musooyinka qaarkood lagu dabdin wasamcaani imaamkii samcaani qad ajaazahu kitaabada ama kitaabkaas dee imika ajaazahu ajaaza alkitaaba wey kitaabkaa dee qoraalkaasba ahaa waa baneeyey weliba wacaddahu wuxuu ku tiriyey aqwa mid ka xoog badan min alijaazati ijaazadii oo dee waa sixadii hore uun saxadii un weeye ee bal waxaabuu ku tirinaya ijaazadii caadigeed inuu ka horeeyo qoraalka caynkani wa bacduhum barhkood manaca waa manciyay sixata daaka noocaas waa kitaabada aan ijaazo lahayn inay ansaxayso dariiq taxamul ay tahay uu manciyey wa saaxibu alxaawi kitaabka alxaawi la yidhaaho sheekhii lahaa waa maawardi imaamkii la odhanaya shahiirka ahaaye adabu dunya wadiin iyo kutubta kaleba lahaaye iyo sida alaxkaam suldaaniye qad qadaca aliftu waa lililaaqe wuxuu jasmiyey uu gooyey bihi bilmanci oo inaan wax lagu warinayo barhkoodna waxay leeyihin riwaayada caynkaasi waa munqadic sanadkaas inqidac baa kusugan bay leeyihin calaa kulli xaalin dee qowlkoodii saxiixa waa kaa inoo horeeyey dhowr baydna waa inoo dambeeyaan oo ay k inta badan qaadan doonto waa alfaadihii bal maxaa la odhanaya hadhow marka doonaysa ina wax ku warto allah subxana watacala alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا علمنا وبارك أكتب له خض الذي كاتبه وأبطله قوم للاشتباه لكن ردا لندرة اللبس وحيث أدى صليت مع منصور استجازا أخبارنا حدثنا جوازا وصحح التقييد بالكتابة وهو الذي يليق بالنزات وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه أن يرويه فجزما بمنعه الضوصي وذا المختار وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصر نصر وصاحب الشامل جزما ذكره فازداد بعضهم بأن لو منعه لم بأن لو منعه لم يمتنع كما إذا قد سمعه ورد كاسترعاء من يحمل لكن إذا صح عليه العمل وبعضهم أجاز للموسى له بالجزء من راو قضى أجاله يرويه أو لسفر أراده ورد ما لم يريد الوجاده ثم الوجادة وتلك ما استر وجدته مولدا ليظهر تغاير المعنى وذاك أن تجد بخد من أعصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز فقل بخده وجدت واحترز إن لم تثق بالخض قل وجدت عنه أو اذكر قيل أو ظننت بسم الله الرحمن الرحيم bal weli waxaa adigu kitaabadiibaa qaybaheedii dambe ay noogu sugnay ayaan kuba jirnay waxaanan shalayto ama casharkii kuba soo aragnay horta bal suuraynteeda ama kitaabadu waxay tahay iyo tacriifkeed baan soo aragnay iyada labadii qaybood ee ay u kala qaadeenna oo kitaabo ay ijaasa la socoto oo yidhaaheenba munaawaradiibay shabbahaysaa xagga sixada iyo quwada iyo kitaabo uun mujarado axaadiisun ama waxba la ysu qoray laakiin ina wax ijaazi aanay laba socon labada qaybood ayaynu sooba aragnay bal qaybta hore dee waaba qaybtaas saxiixa ah ee ay markaa munaawaladii ijaa ijaazadii mujaradkeed kasii sarraysa ka mudan ee munaawaladii ijaaza ay la socotay xaggii sixadii quwadii kaba shabahaysa ama qaybtan dambe kolley khilaafkii kuba sugnaa waaban soo aragnay qolooyin dee culimada kaba mida uu barhkood inoo magacaabay oo iyagu taas waxa weeyaan baneeyo kuwa ijaazadii kaba horreysiyey mujaradka ahayd ee kuwa manciyeyna waaban soo aragnay sidaas saaxiibulxaawiyo bal iminka kolley waxaa inoo dambeeya uun oo halkan alfaadihii la isticmaali lahaa bal haddii iyada wax lagu warinayo ruuxu qaato inuu wax ku wariyo cibaarada ama siiqada adahe uu adeegsanayo isticmaalaya si ay u dee til markaas looga fahmo ama ay u dareen dee ay noqoto mid tilmaamaysa si uu kuwa taxamulay iyo bal waxyaalahay culimadu barhkood baneeyeen taas waan arki doonaa bal haddii la yidhi kitaabkii waa master isaguna dee waa nooc anwaacdii taxamulka ka mid oo kitaabadii waxbaa ku warin karaa maxaa dee loo baahan yahay si kitaabadan loogu kalsoonaado bal iminka sheekhan kitaab khadkiisii inuu yahay iyo umuuraha bal umuurahaasuu inoo sheegaya wuxuu ihi wayuktafaa haddii la idhaah wayaktafiina kolley barhkood waxaan filaya xarakadooda ahayd oo dabdigooda ayaan odhaninbe wayuktafaa waa lagu kaaftoomaya an yacrifa inuu garto almaktuubu lahu kii isaga xaggiisa wax loo soo qoray ee kitaabadani marka ay soo gaadhay khadba ladii kii khadkiisii inuu garto kaatabahu isaga ay dee wax isu qorayeen ee isaga wax u soo qoray taas inuu garto ayaa lagu kaaftoomayaa waxba shaahid iyo bayino caddaysa inuu khadkani khadkii fulaan yahay uu arkayay markii uu qorayay ama iqraar uu sheekhii lagaba hayo oo uu qirto inuu isagu khadkiisii yahay waxba taasi shardi ma aha ee kol hadduu inuu fartiisii yaqaano iyo khadkiisii inuu khadkiisii yahay markaa garanayo adigu uu ku kaaftoomayaa wey wa abdalahu way buriyeenoo qowmun qowm waa kitaabadu haddii aan bayina ama dee wax shaahidiya bayina ayna loo hayniyo iqraar qom baa in iyada taas waxa weeyaan khadka uun lagu kaaftoomo iyagu buriyey waxay u buriyeenna walil ishtibaahi ishtibaaha iyo isshabihitaanka khuduudka dhexdooda jirta oo waxaa dhici karta ee laba shaksiyo inka badani inay khadkoodu isku dhowaado oy isu ekaadaan oo isagoo le waa khadkii fulaan aanu khadkii fulaan ba ahayn oo khad kaloo shabahayaba uu yahay taas waa suurtagala marka ishtibaaha khuduudda isshabahayso iyo dadka qoraalkooda uu isshabahayo taa aawadeed bay bacdigood haddaan bayine iyo waxyaala jirin ay u buriyeen bay leeyihiin kitaabo uu keliya uun oo uu khadkii fulaanna u malaynayo ama ay la tahay khadkii fulaan inuu yahay waxba kuma warin kara haddaan caddayn loo helin khadkii fulaan inuu yahay sheekhu wuxuu ihi laakiin laakiin rudda waa la celiyey qowlkan dambe oo waxaa lagu celiyey linudrati labsi isdhehgal khuduuddu ay isdheeh gasho iyo labsi xaggaa ka yimaada naadirnimadiisa ay naadir tahay haddii linadrati la yidhaahna dhib malaho nuunta la fadxiyo naadirnimada ay taasi naadir tahay oo waxa ay leeyihiin haaliban laba ruux isku khadma noqdaan kolley waxay ku kala duwan yihiin unbaaba jirta oo khadkhad kale si taam ah uma shabaho uma ekaadee laakiin khuduuddii way kala duwan yihiinoo ruux inuu ruux kale la khad noqdo la qoraal noqdo marka sidan wuxuu u qorayaa aada bay u fogtay bay leeyihin fal haddii markaa taasi ay naadir tahay oo ruux inuu ruux kale la khad noqda ay naadir tahay ee garashadaa la gartay khadkiisii inuu yahay ayaa lagu kaaftoomayaa markaa tani wax lagu buriyo qowlkaa hore oo ama kitaabadiiba in wax lagu wariyo haddii aan bayina iyo waxyaale loo helin taas ma habay leeyihin oo tani waa shay naadira naadirkuna xukun ma lahabad oo wixii naadirina kol hadduu yahay dee xukun ma laha ilbaas kaba yimaaday leeyihin khuduuddii baloan balkaasi waa xagga wixii ama la markaa ruuxu u baahnaa kitaabadan si uu ictimaadsado dee bal wixii ma dee ama khad ahaanun inuu garto ama bayino wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waxaysu meelo addaa uu gudanayo ruuxii ama uu guto gudashadna hore inuu soo maro kolley waxaan filayaa dee aad baanu waymaka waatan nagu soo noqnoqonaysa waa ruuxii markii hore axaadiis imaka ku warinayay oo sheekh kaga warinayay kitaabo uu soo qoray uuntaa kaga warinayay n laakiin samaac kale jirin aanu jirin waxyaalo kale qiraaa iyo aanay jirin bal ruuxa caynkaasee nidhi kitaabadii haddii dee uu soo qoro ama kitaabadii ijaazaha laba socoto ama tii kale bilaa ijaazada ahaydba ha ahaadee waa dariiq taxamul iyo noocan wacdi taxamul ka mida waa ku warinaya marka la yidhaah ee uu isagu doono maxal uu joogo ifaado uu dad u faa'iideynayo isagii wax laga warinayo dee markaa wax laga warinayana wuxuu sheegayaa si ama dee waxa weyan cibaaru isticmaalaya iyo siiqo siiqal adaa kuwaa la yidhaahee iyadna ay tahay inay dee waxa weeyaan laga fahmo ama ay ku tusiso sii markii hore werintiisu ay ahayd haddaba markaa uu gudanaye isagii uu maxal ifaado kuba sugan yahay fallaysu lays ibnu sacad imaamkaas maca mansuurin labadaba shalayna waan soo aragnay adigu markaa lays adigu walow ayuub uu la socday mansuur maanta mansuur horaan usoo aragnay laysi oo mansuur maci ahaaday istajaazaa macnaa way baneeyeen macnaa ajaaza un weeye way baneeyeen akhbaranaa inuu yidhaaho ruuxu akhbaranaa uu yidhaaho xadahanaa ama xadahanaa uu yidhaaho way baneeyeen jawaazan waa iska takmiila un banayn bay baneeyeen oo adigu way baneeyeen kuwaasi ama waabay banayseen inay taa isticmaalaan ama laba yidhaan wasaxaxuu laakiin jumhuurtii culimadu waxay saxiix yeeleen altaqyiida qaydid la qaydo bilkitaabati kitaabo lagu qaydo haddii xadahanaa la odhanayo ama akhbaranaa inaan la idlaaqin ee la yidhaha xadahanaa kitaabatan ama xadahanaa mukaatabatan ama akhbaranaa kitaabatan aw mukaataba ama cibaaradii mutaqadimiintu ay isticmaali jireen ee kataba ilaya fulan markaasuu sanadkiisii kaxaynaya eeg marka hore taasuu isagii odhan sheekuna sanad buu lahaa waana sanadkaa dee waxaan loo soo qoray kuba sugan oo hadduu yidhaha kataba ilaya fulan qaala xadahanaa fulan can fulan can fulan buu odhan ama xadahanaa kitaabatan qaala xadahanaa fulan can fulan oo sanadkiisi buu markaa kaxayn ilaa wixii la warinayay uu sheegayo bal markaa taas bay jumhuurtii culimadu saxiix yeeleen ee inaan idlaaq ahaan xadahanaa iyo akhbaranaa la isticmaalino dee umuuro kale loo isticmaalayo kuwaas ihaamna waa ku sugnaanayaana waxaa loo qaadanayaaba xadahanaa ama akhbaranaa markuu yidhaaho inuu samaac yahay ama qiraa'aba yahay baa loo qaadan wahwa in la qaydo taqyiidkaasi oo lagu qaydo kitaabada ama taxdiidka ama ikhbaar haddii la isticmaalayo kitaabo haddii kalena layskaba wada daayo xadahanaa iyo akhbaranaa dee ayaa layska daynoo katabaylaya bal horta taqyiidkaasi alladii kii weeye yaliiqu u cunamayay binnasaahati xagga taxariga iyo ixtiyaadka iyo waracnimada wixii u laa'iq ahaa ku habboonaa ku munaasibka ahaa waa inaan xadahanaa la odhanoo nooc tadriis baa soo gelaya ee in la qaydo oo la yidhaha xadahanaa kitaabatan ama mukaatabatan iyo wixii lamid ah ama akhbaranaa la yidhaha oo dadkii iyagu may nasaahadii taxarigii ixtiyaadkii iyo xalaal miiradkii waxa u munaasibka u laayiqi inaan la idlaaqin weeye ee la yidhaaho la qaydo oo saadee jumhuur culamaaba ay leeyihin bal kolley macaanidu waxay la tahay aada bay u waadax tahay oo xagga hore inta hore un waxa weeye sidaan sooba sharaxnay haddii ruuxani lamaba joogay waa kan usoo diray waraaqdii baa soo gaadhay iyada axaadiista ay ku qornaayeen sheekhna waa usoo diray kaa uu garanayay sanadkiisii uu ku sugan yahay axaadiisadna ay riwaayadiisii ahayd kol haddii ninkani uu garanayo kitaabadii fulaan inay tahay intaasuu ku kaaftoomaya haddii aanu garanahayn iyada markaa dee kuma kaaftoomi karo hebel baa i usoo diray mooye ciddii usoo qortayba ma garanayo magacani ha kuba qornaaday kol haddaan khadkiisii ahayn uu ruux kale khadkiisiiba noqdo ama uu kaba garan waayo dee iyada taa isagii kagama warinayo haddii aanu siqo kale iyo cibaaro kale isticmaalin oo dee waxa weeyaan se wax dani iyo male iyo inuu khadkii fulaan yahay aanu malaynayo umuuro sidaasa iyo wax keenaya si halka wijaadada aan kuba imanayso inoogu imanaya ee kol hadduu garanayo bayine iyo shaahid uma baahna bayinadu halkan waxay aan layd inay laba markhaati caddeeyaan inuu arkeen iyagoo uu qorayo ama dee iqraarkiisii la helo uu leeyahy kaasi waa khadkaygii taas marka barhkood baa taa shardiyay ee laakiin wuxuu leeyahay shardi ma ahee waa lagu kaaftoomaya un qolooyinkan diidayaana iyaga dee xujadooda ay la yimaadeen waxay inkastaba sheekha khadkiistiha garanaye khuduuddu way isu ekaan kartaa way isshabihi kartaa ruux kale oo khadkiisu u egyahay ayaaba usoo noqon karta markaas kol haddii ay ishtibaah imanayo yaan bayinaha loo doono ama iqraare laakiin garasho khad uun lagu kaaftoominay ishtibaah baa jire taasna jawaabtay kaga jawaabeen waxay leeyihin ruuxna ruux la khad ma aha oo haddii aynumaka inteenani ay wax qorno qoraal dee waxa weeyaan waxaa la arkaa inaan ruuxna ruux la mid noqono waa naadir bay leeyihin markaa khadadii waa la kala qartaa dee ruuxii ruux yaqaanay khadkiisa yaqaanay khududii dadka kale uu ka soo saaraya uu ka soo soocaya marka kol haday taasi jirta bayino looma baahna taasaa lagu kaafsoomaya umuuraha kalena waa alfaadii iyo daadaho iyadu wax saasama laqadu baan ku laabna wayuktafa waa lagu kaaftoomaya ama wayaktafi ruuxii loo soo diray wuxuu ku kaaftoomayaa un an yacrifa inuu garto waxa weeyaan almaktuubu la wayuktafa badhan wayuktafa waxaa lagu kaaftoomaya an yacrifa inuu garto almaktuubu lahu kii isaga loo soo qorayey ee wax loo qoray khada ladii kii khadkii kaatabahu dai wax isu qoray ama dee kaatabahu bimacnaa katabuna kataba ilayhune waxba yaa asal ficilun aan qaadane kan isaga wuxu soo qoray inay isagii imaka qoraal xagga kale kasoo fushay ma jirte kan isaga wuxu soo qoray ee markaa ka helay dee waxaan kitaabadiisii ahayd uu helay taas inuu khadkiisa garanayo un wa abdalahu way buriyeen oo iyada bal waxa weeye noocan in dee garashadaa khad la garanayo uun wax lagu wariyo way buriyeenoo qowmun qowm way buriyeen taas oo waxay u buriyeen walilijtibaahi waxay leeyihiin khadkii khad kale aduu shabahaya lama ictimaadsan karo lilishtibaahi ishtibaahi iyo isshabihitaanka khuduudda ay isshabahayso laakiin rudda waa la radiyey alifta waa lilidlaaqe binudrati lafs waxaa lagu radiyey dhehgal khuduuda ay isdheh gasho isku darsanto la kala saari waaya naadirnimadeeda ay naadir tahay oo dee ruuxna ruuxa kale la khad maaha saa daraaddeed intaasaa ruuxa kuba filan waxayse meeloo adda uu guto ruuxu oo uu gudanayo isagu dad u faa'iideynayo wixii uu marka horeba taxamulkiisu uu ahaa kitaabadan fallaytu lays ibnu sacad oo maca mansuurin mansuur ibnulmuctamir maciisa ahaaday istajaazaa macnaa ajaazaa waxay baneeyeen akhbaranaa dee inuu yidhaaho akhbaranaa ama yidhaaho xadahanaa aw xadahanaa taasay baneeyeen jawaazan macnaa ijaazatan banaan banayn bay baneeyeen taas iska takmilown laakiin wasaxaxuu jumhuuru ahli lcilmi waxay saxiix yeeleen ataqyiida qaydid bilkitaabati kitaaba lagu qaydo haddii taxdiid ama ikhbaar la isticmaalayo oon kataba ilaya keliya aan lagu kaaftoomin wahuwa aladii kii weeye yaliiqu macnaa in la qaydo xadahanaa ama akhbaranaa kitaaba lagu qaydo xaaladii iyo waaqicee cadaynaya lagu qaydaa alladii kii weeye yaliiqu laa'iqa binazaah xagga taxariga iyo nasaahadiiyo waraaca taasba u munaasiba asaalisu iclaamu sheekha kii lixaad waa sheekha ogeysiintiisii oo nin daaliba ogeysiinayay axaadiisuu warinayo macnaa waa qismigii lixaad ee aqsaamtii taxamulka kaba midihi waa ninkii sheekha ahaa oo masarku dee faacilkiisi buu idaafaysan yahay ee ogeysiiya daalibkii in kitaabkani ama axaadiistaasi ay tahay wixii uu hebel kaba maqlay ama hebel u ijaaseeyey ee uu markaa dee si uu ku warinayo u sheegayahay mana raacinayo adiga waan ku ijaaseeyey iga wari waa ogeysiin mujarada un oo macnaa kitaabkaa fulan matalan bukhaari oo kale sheekh hebel baan ka maqlay isaguna sanadkaasuu lahaa intaasuu yidhi wax kale laakiin ma raacin oo ah iga wariye taas aye dee taas muu raacin bal taasba weeye oo iyaduna aan arki doono waxyaalihi ay culimmadu yidhaaheen wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wahal liman miyuu u sugnaaday shaksi aclamahu uu ogeysiiyey ashaykhu sheekhu uu ogeysiiyey bimaa yarwiihi waxa uu warinayo uu ogeysiiyey kaas miyuu u sugnaaduu leeyahay an yarwiyahu sheekhii inuu iclaamkaasun kaga wariyo oo uu markaa yidhaao dee taa kagaba wariyo may u sugnaaday istifhaam suuradeed weeyo dee masalada khilaaf weyne waa jiraa waan arki doono markaasuu leeyahay miyuu leeyahay oo uu sugan yahay ruuxii sheekhu ogeysiiyey wuxuu warinayu riwaayo u leeyaho dee sanadkiisiiyo wixiina waa uga wada warramay inuu isaga kaba wariyo oo iclaamkaasun iyo ogeysiintaa kaga wariyo jawaabtiina waa tan oo fajazama wuxuu jazmiyey fajazama waxaa jazmiyey oo aliftu alidlaaqa bimancihi kaa mancintiisa iyo inaan wax lagu warin karin adduusiyo imaamka magaalada duusalo duusalo odhanaya ama duus loo nisbeeyey ayaa jasmiyey kollayna ibnu salaax baa cibaaradan abi xamidi duusi unbuu ka soo naqliyey mala qolooyinkii kalena uxumbaabay iyagoo hadalkoodu ahaa waxa daahir ah waa kan cibaarada xataa sharaxa ku sugan abuxamid aduusi baa jasmiyey waa hadalkii ibnu salaaxe laakiin intaa wax dhaafsan muu sheegin oo markaa waxaa daahir ay leeyihin in loo jeedaa doosigan ama abi xamid adoosi imaamkii shayirkaa ee ghazali ee ku shuroobay xujatulislaam intaa loola jeedo waxaa taa idhaaheen hadalkii kol haddii aanu wax sii caddaynayaa jirin shaaficiyada dhowr nin baa ku sugan oo mid kastaba abi xamid idoosi la yidhaaho taas baa kuba sugan midi waa dee ninka ugu mashhuursanoo waa imaamka khazali ee loo yaqaanay bay ku shuuroobay xujatulislaam ee kutubta kala duwan ee wada madbuuca markaa madbuuca leh isaga magaciisa moxamed ibnu moxamed baa la yidhaah horta cala alaqal laba nin oo kale oo mid kastabana axmed ibnu moxamed la yidhaah kunyadiisuna abi xaamid ay tahay nisbaduna dee adduusi ay tahay baa iyadna shaaficiyada fuqahadoodii kaba mid ah laakiin waxay halkan ay khazaali ugu fasireen walow raggaasi ay kunyada iyo la wadaagsadeenba nisbada hadalkan dee mid lamida wuxuu ku sugan yahay kitaabkiisan usuulkii almustasfaa la yidhaaho kuwa kalena ta'liif ay waxyaalahan kaga hadleen looma yaqaano laguma oga ama isaga hadalkana waa la helayaa kitaabkiisan mustasfaa buu kuba sugan yahay mid lamidi ee waana bal markaa taasin saas bay deetaa ayay u leeyihiin waxa daahira inuu ibnu salaax dee cibaaradiisaas uun aanu wax kala raacin ula jeeday khazalio ee hadalkiibaa kutubtiisii lagaba helayaa bal haddaba wuxuu jasmiyey ama jasmiyey mancihi mancintiisa waxa jasmiyey oo fajazama waxa jasmiyey bimanci waa bambimanci riwaayati biliclaami in iclaam wax lagu wariyo taas mancinteeda ay manci ay mamnuuc tahay ama mancintaa la manciyo waxa gooyey adduusiyo duusi baa gooyey wadaa in la dee waxa weeyaan la manciyo oon iclaamkaa keliya wax lagu warinaynaa almukhtaaru waa qowlka la doortay oo marka khilaafo jiro xoog lihiye qowlka mukhtaarka ah waa saa uu kaba soo naqliyeen abi xaamid iduusi oo iclaam keliya uun inaan nin wax lagaga warinayn iyadaa hadda camalfal iyo taasi waa baab kale oo axaadiisa caynkaasaad heshay haddaad ku camalfalayso ee waxa weeyaan tani waa adigoo dee sanadkaagii markaa uu taasba yahay waxa aad wax ku taxamuushay ee lagaaga warinayaayo ama aad can fulan tidhaahid ama dee xadathanii fulan ba ad tidhaahid ama wax lamida ood saa sanad ahaan ama riwaayo ahaan aad xadiidkii ugu warisid iclaamka mujaradka taa wayatay ujeedaan ama xagga camalkii umuuro kaleo inoo iman doono weeye haddaba qowlka mukhtaarkii kaa weeye waa mancin iclaam keliya un waayo waxaanay ku celaynayaa e ninkii waxa weeye kol haddaanu u fasixin oonu u idimin oonu odhan iga wari ogeysiintan keliya un waxaa dhici karta cilo meesha ama waxyaale ay jiraan khalal riwaayadii ay jiraan keenaya inaanu dee isagiiba warin keenaya marka warin uun ogeysiin mujarada uun wax laguma warin kara ayay yidhaaheen qolooyinka qowlkan doortay marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala waciddatun tiro macnaa waa cadad ahlu cilmigii kaba mida mudnaanta lahaa kabni jurayjin waa se ina jurayj oo kalaba dee saaruu waxay iyagu ku tegeen ila jawaasi ilaa jawaasir